Dowladda Soomaaliya ayaa soo iibsatay laba diyaaradood oo nuucoodu yahay Airbus A320 ahna Somali Airlines kuwaasi oo ku howlgali doono. Heshiiska lagu soo iibiyay diyaaradahan ayaa maanta lagu saxiixay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Faarax Nuux ayaa bulshada la wadaagay xogta heshiiskan iyo diyaaradaha la soo iibiyay.
maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo sideedii bishii toddobaad laba kun iyo labaatan iyo shan waa maalin taariikh gaara u leh ee ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda intaba waxaanu maanta dib u soo celinnay ee shirkaddii Somali Airline ee oo soddon iyo afar sano ka hor ka baxday adeega iyo hawada caalamka iyo tan Soomaaliya labadaba ee waxaanu maanta heshiis kala iibsi ah aanu la bilownay shirkad la yidhaahdo Lema Air Group ee waxaanu ka iibinay ee laba diyaaradood oo ah Airbus A320 ee shirkadahaas waxay howlgelin doonaan haddii aan la idmo muddo laba bilood gudahooda baanu jecel lahay oo kooban inay ku howlgalaan heshiiskaasu maanta kusoo gabagaboobay ee magaalada muqdisho xafiiska prime ministerka waanu ku kala saxiixanay ee wuxuu soo socday muddo dhowr bilood ah ee dalal badan baa la isugu tegey ee waqti badan baanu gelinay ee muddada kooban oon hadda xafiiska joognay waxaanu ballanqaadka iyagii ahaa markan anigu xafiiskaan la wareegay inaan hawada gelin doono oo soo celin doono Somali Airline sida ugu dhaqsaha badan waxaan ilaahay uga mahad celinayaa ballanqaadkaygii aan xafiiska ku nimi ee qodobka noogu muhiimsanaa maanta inaanu furihiisii ugu horreeyey aanu bilownay oo aanu gadnay labada diyaaradood ee waxaanu rajo ka qabnaa oo go-aanka dowladda soomaaliyeed yahay ee inay arrintaanu tahay bilow ee diyaaradaha waxaanu u gadi doonaa si raxanraxana hadda waxaanu howlgelin doonaa labadan waxaa ku xigi doonaa labo ama saddex kale waxaanu ku xigi doonaa in la eg waxaanu doonaynaa muddo kooban inay la tartamaan adeegyada caalamiga ah diyaaraddii Somali Airline haddii alla idmo wax weyn bay waxay ka tari doontaa sumcaddii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed waxay wax badan ka tari doontaa shaqaaleynta iyo baagamuudada dadka ah oo dhalinyada wax baratay inay shaqo abuur u samayso waxay wax badan ka qaban doontaa dhaqaalaha waddanka waad ogtihiin dadka iyo soomaaliya waa dad dibadda xoog u jira safar badan ee maslaxadahaas ee dhan oo dhaqaalahooda iyo danahooda iyo businesskoodana waxay ku fishadaan diyaarado dalal kale leeyihiin iyo kuwo dal kale leeyihiin aada iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inay bilowgaas aanu samaynay waa diyaarado ay iibsatay dowladda soomaaliya oo ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed waana qorshaha xukuumadda dan qaran iyo aragtida madaxweynaha soomaaliya doctor xasan sheikh waxaan u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran xamse cabdi barre oo mar walba ku dhiirigeliya shacabka iyo dadkiisaba isku filaasho isku tashi inay gaaraan waxaanu sidoo kale mahad celinaynaa aragtida madaxweynaha oo iyadoo nagu dhiirigelisay inaanu ku dhiirano inaan maalgelin awooddaas leh iyo hoyuushkaasa inaanu dalka iyo dadka ku soo kordhino waa bilow ma aha dhammaad waxaanu ummadda u ballanqaadaynaa sida marka hore aanu ugu ballanqaadnay labadaas diyaaradoodna inay dhaqso howlgeli doonaan kuwa gudaha ka shaqeeya iyo kuwo kaloo caalamiyana inaan kusoo biirin doono aada iyo aad baan idinkuga mahad celinayaa tiimkiina midiyada waxaa layihaha somaali wari dhaadhaama mar dhow indhihiina ku arki doontaan somali airline oo ka duulaysa cadacadda international airport
diyaaradahan ayaa qayb ka noqon doona astaanta dalkeena iyada oo la filayo in dowladda ay ka hesho dhaqaalo badan oo lagu dabaro waxyaabo muhiim u ah dalka